kulankan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dowladda cabdi faarax sirdoon wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka cabdikariin xuseen guuleed dhinaca midooda afrika waxaa uga qayb galay saraakiil uu hogaaminayay wakiilka midooda afrika u qaabilsan soomaaliya maxamed saalax anadiif sidoo kale waxaa ka qayb galay wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya ambasador agustin mehiga markii uu dhammaaday kulanka ayaa ambasador mehiga iyo wasiirka arrimaha gudaha waxay ka hadleen waxyaabihii kulanka looga hadlay dhinaca midooda afrika wakiilkooda u qaabilsan soomaaliya maxamed saalax anadiif ayaa u ballan qaaday dowladda soomaaliya sii wadidda taageerada midooda afrika ee soomaaliya wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya ambasador agustin mehiga ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ay madaxda soomaaliya kala hadleen waxaan u soo bandhigay buu yidhi madaxweynaha anigoo ku hadlayay magaca beesha caalamka inuu sameeyo gole isbahwadaag oo ay soomaaliya leedahay golahaas oo isku keenaya xubnaha beesha caalamka oo heerkoodu sarreeyo ilaa iyo heer safiiro kuwa oo si joogto ah kulamo ula qaadanaya madaxweynaha iyo dowladdiisa haatan waxaanu ka fikaraynaa buu yidhi sidii golahaasi aanu u yegali lahayn laakiin madaxweynuhu wuu igu raacay inay tahay fikrad wanaagsan waxaa kaloo uu sheegay ambasador mahiga in waxyaabihii shirka lagu jeexjeexay ay ka mid ahayd maamul samaynta gobolada iyo magaalooyinka laga qabsaday kooxda al-shabaab ee soomaaliya oo ay jubbooyinkana ku jiraan waxaan kala hadalnay madaxweynaha soomaaliya buu yidhi sidii loo nabadayn lahaa dhulka dhowaan laga qabsaday kooxda al-shabaab ee sida jubbooyinka labada shabeelle iyo gobolada dhexe waana arrin aan ku salaynayna buu yidhi qorshe dhismeed laga soo bilaabayo hoos oo kor la soo gaarsiinayo oo laga soo bilaabayo ilaa iyo heer tuulo heer degmo ilaa iyo heer gobol iyo dabcan halka ugu dambaysa oo ah samaynta maamul goboleedyada dhinaca kale ambasador mahiga waxa uu qiray in xasiloonida laga dareemay magaalada muqdisho ay horseeday in kumanaan kun oo soomaali ay ku soo noqdaan magaalada islamarkaana ay qaramada midoobay ka shaqaynayso sidii dadka soo noqonaya loogu heli lahaa adeegyada asaasiga ah ee ay u baahan yihiin waxaan sidoo kale ka wada hadalnay buu yidhi ambasador mahiga arrinta la xiriirta ballaarinta taageerada aan siinayno dowladda oo aan gacan ka siinno tirada faraha badan ee soomaalida ee dalka kusoo gurya noqonaysa gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa la ii sheegay buu yidhi maalin kasta saddexdii toddobaadee lasoo dhaafay oo keliya in sagaal kun oo qof oo ka kala yimid dunida dacaladeeda ay ku soo noqonayeen muqdisho ha ugu badnaadaana buu yidhi kuwa ka soo noqonaya dalalka dariska laah soomaaliya tanina waxay calaamad u tahay buu yidhi ammaanka iyo nabadgelyada oo soo hagaagaysa inkastoo ay dhinaca kale culays badan ku hayso magaalada marka la fiiriya buu yidhi degaanka hoteelada iyo zaxmadda magaalada ka jirta beesha caalamku waxay eegaysaa buu yidhi sida ay ula shaqayn karto dowladda in dadkaasi soo noqonaya ay helaan adeegyada asaasiga ah arrintan waa mid na tusaysa buu yidhi yidadiilo nabadeed marka laga soo tago dadka dalalka dariska ka soo noqonaya waxaa jira buu yidhi dad ka imanaya yurub waqooyiga ameerika bariga dhexe iyo austraaliya annagu arrintaa wayna farxad gelinaysaa buu yidhi marka waa inaan awood u yeelannaa in dadkaasi aan siin karno adeegyada laga maarmaanka u ah noloshooda waxaa kaloo aan ku dhiirigelinaynaa buu yidhi kuwa soo noqonaya inay ku noqdaan meelaha kale ee ay dowladdu qabsatay sida kismaayo iyo baydhabo ambasador agustina mahiga waxa uu ka hadlay dib u eegis uu sheegay in qaramada midoobey ay ku samaynayso siyaasaddeeda arrimaha soomaaliya ku aadan maadaama ay ka baxday kumeel gaarnimada qaramada midoobey waxay ku jirtaa buu yidhi xilli ay dib u eegis ku samaynayso qorshaheeda istaraatiijiyadeed sidaa daraaddeed waxaanu cayimi karnaa buu yidhi qaab cusub oo aan isbahwadaagsi iyo saaxiibtinimo ula shaqayn karno dowladda soomaaliya innagoo qaabaynayna buu yidhi oo kala dooranayna sida arrimuhu ay mudnaanta u kala leeyihiin innagoo wixii awooddeenna ah iyo waayo aragnimadeenna isdhaafsanayna dowladda si loo gaaro dariiqa horumarka ee ay soomaaliya cagta saartay waxa uu sheegay ambasador mahiga inuu isbeddel ku imaanayo qaabkii wada shaqayn ee hore ee qaramada midoobey iyo dowladda soomaaliya oo ay sidii hore si ka duwan ula macaamili doonaan waxaan doonaynaa buu yidhi in sidii hore si ka duwan aan wax u qabanno waxaan doonaynaa inaan noqonno u adeegayaasha dowladda madaxweynaheeda iyo ra-iisul wasaaraha oo aanan markaa la iman go'aamo iyo qorshooyin noo gaara sidii hore marka ay timaado sida aan u caawinayno soomaaliya laakiin waxaan rabnaa buu yidhi inaan raacno wixii ay nagu hagto oo ay noo tilmaanto dowladda inaan samayno ugu dambayntii ayuu mahiiga sheegay in la joogo wakhti isbeddel uu ka jiro soomaaliya isbeddelkaa la mid ahna ay doonayaan inay samayso beesha caalamka beesha caalamka waa inay garab istaagtaa buu yidhi oo ay garbaha qabataa dowladda waxaana la joogaa buu yidhi wakhtigii xitaa hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah ee aan horay dowladda inay la macaamilaan aan awoodin oo ay garab istaagaan ay haatan bilaabayaan inay la shaqeeyaan maalinta khamiista ah waxaa magaalada muqdisho ku imanaya booqasho buu yidhi wakiilka baanka adduunka si uu bal u eego sidii uu baanka adduunka ula shaqa bilaabi lahaa dowladda soomaaliya waxaa kaloon ku rajo weynahay buu yidhi in hay-adda lacagta adduunka ee i m f inay iman doonto iyo xitaa baanka horumarinta ee afrika oo wada qorsho ballaaran oo uu soomaaliya doonayo inuu wax kaga qabto waxaa soomaaliya u baryey buu yidhi waa cusub waxaa la galay wakhti cusub oo kumeelgaarnimadii ay ka baxday soomaaliya oo ay garbaheeda si wanaagsan ugu duuli karto kulankan shalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa daba socday codsiyo si wada jir ah horey uga soo yeeray dowladda soomaaliya iyo midooda afrika oo ay qaramada midoobay kaga codsanayeen in wakhtiga loo kordhiyo ciidamada amisom sidoo kale waxa uu ku soo beegmayaa xilli dhowaan dalalka xubnaha ka ah urur goboleedka igaad ay sheegeen inay kaalin mugle ka qaadanayaan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee soomaaliya